الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، إله سبحانه وتعالى ayaa mahad iskale inagu nimceeyey nicamkiisa faraha badanna aynaan koobi karin waxaa ka mid a nicamka ilaahay wujuudu ahli lcilmi baynana in ilaahay subxaana wa tacaala culmo iyo ahlulcilmi ilaahay subxaana wa tacaala uu dhexdeena yeelay culimmadaasoo cilmigooda iyo masaa'ibkooda aynu ka faa'iidayno rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa manhumaani laa yashfacaan taalibu cilmin wa taalibu dunya labadaba ma dhergaan taalibu dunya qof adduunyo doonaya adduunyada kama dhergo wa taalibu cilmin qof cilmi doonayaana cilmiga kama dhargo walaalayaal waxaynu fursad u helnay iyo nasiib dawro kooban ilaa laba maalmood saddex maalmood socon doonta oo ay noogu bartin yihiin shaykhaani min mashaayikh sunna fi lbalad laba sheekh oo kamid mashaayikhda sunnada ee beledkeenan axaduhumaa waa shaykhunaa abu yaxya sheikh rashiid macalin maxamuud cige oo ah mudaris alcaqiida bikuliyati adiraasaat islaamiya bijaamicati golis macalin iyo bare waxaa ka dhiga jaamacadda bolis kuliyadda daraasaadka ee caasimadda hargeysa sheekhu wuxuu inoogu qoran yahay kitaabka usuul fiqiga ah mukhtasar alusuul min cilmi alusuul waa kitaab sheekhu sheekhuna abu yaxya waa kitaab uu ka soo gaabiyey kitaabkii alusuul min cilmi alusuul ee sheekh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacala sheekha labaadi waa ashaykh alfaqiih abu cabdira'uuf asheikh maxamed xuseen jaamac oo aad garanaysaan kutubaha u qoray iyo mu'alafaadka uu leeyahay waana mudaris alfiqh fi kuliyati adiraasaat alislaamiya bijaamicati golis sheekhuna waa bare sheekh maxamed xuseen kadhiga fiqiga kuliyadda diraasaadka islaamka ee jaamacadda golis caasimadda hargeysa waa sheekha dhigi doona kitaabka mustalaxa ah mudakara fi cilmi mustalax alxadiid waa sheekhay nagu qoran dersiga sheekh rashiid waa koob iyo tobanka ilaa duhurka dersiga sheekh maxamed xuseenna waa bayna maqribi wa cishaa marka culimadu waxaynu leenahay ahlan wasahlan naaltum sahlan nazaltum ahlan wanazaltum sahlan tibtum wataaba mamshaakum watabawa'tum min aljannati manzila kusoo dhawaada magaaladiinii iyo walaaladiin iyo masjidkiinii masjid sunna bimadinati gorama falyatafadal shaykhuna abu yaxya mashkuura wmajuura bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaa walmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira wabacd ugu horeyn ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa mahad leh ina waafajiyey kulankan iyo inaynu masaajidkeennan masjidu sunna aynu ku kulanno ilaahay baana hadda inoo fudeydiyey inaynu dowlada ku kulanno marka labaadna ilaahay ha ka abaalmariyo ee, culummadii iyo mashaaikhdii soo abaabulay ee, dowladan iyo dee kulankan aynu kulmayno uu ugu horeeyo sheekh cabdinaasir iyo sheekh asad iyo sheekh cabdilcasiiso isaguna kelmadda ee, khayr allaha siiye taqdiimka ee, maaragtay inoo furfuray iyo dhammaan mashaa'ikhda iyo ardaydu waa wada mahadsan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ee nagu kulmiyey ee, kulankan iyo majliskan barakaysan anigu waxaan ku qoranay casharka usuulu fiqiga kitaabkan waa kitaabka ibnu cuthaymiin marka kitaabka ibnu cuthaymiin dee waana kitaab muqarar ah macaahidda iyo masaajidada iyo meelo badanna waa lagu dhigaa marka waana kitaab yaro weyn waana kitaab naafica waana dee lagu intifaacay laakiin kan waan ikhtisaariyey waa mukhtasar min kitaab alusuul min cilmi alusuul libni cuthaymiin in sha allahu tacaala addarsu alawal tacriif usuul lfiqh wuxuu inoo tacriifinayaa fanniga usuulu fiqiga la yidhaah ayuu qeexaya usuulu fiqiga horta ciddii ugu horraysee qortay ee fanni mustaqila ka dhigtay waa alimaam ashaafici kitaabkiisa la yidhaha arisaala ayaa ugu horreeyey wax laga qoro fanniga usuulu fiqiga kadibna culummadu kadib alimaam ashaafici kutub fara badan bay ka qoreen qaarna waa qaar waaweyn qaar waa qaar yaryar qaar way nadmiyeen qaar nasri bay ka dhigeen ilaa casrigaa xadiiskaa wakhtiga aynu nool nahay culummadu sidii bay ugu qoriyen oo de waana kut- waana fanni madax bannaan oo funuuntii kale waa ka madax bannaan yahay ta'liifkiisa iyo qoritaankiisana u socda waxaana dee ugu dambeeyey kitaabkaa sheekh ibnu cuthaymiin uu qoray isaguna muqararka ah ee macaahiddeenna iyo ma- maraakistana lagu dhigo waayo tacriif usuulu lfiqhi wuu inoo qeexaya haddaba fanniga usuulu fiqhi usuulu lfiqhi usuulu fiqigu waa fannigan yucrafu waxaa lagu eh, lagu qeexaa biictibaarayni laba dhinac ba laga eegaya laba ictibaar laba nadar annadar laba dhinac ba laga eegaya alawal nadarka hore ama ictibaarka hore xagga dhinac marka laga eego biictibaari mufradihi waxaa la ictibaarinayaa ama nadar la eegayaa kelmad kasta ayaa la eegaya mufrad kelmadda usuul wuu kala qaadayaa iyo kelmadda fiqi fal usuulu kelmadda usuul jamcu aslin wa huwa asalka waxaa la yidhaha tacriifu lasli maa yubnaa calayhi waa ka lagu dul dhiso korkiisa hayruhu wax kale baa dushiisa la saaraa waa aasaaska ama waa seeska al asaas waayo dee seeska aqalkan dhani wuxuu dul saaran yahay dee sees marka asaasu shay shayga asalkiisa hoose ama asaaskiisa hoose wax kastana ay ku dhisan yihiin baa la yidhaahdaa walfiqu fiqigu fiqi maxaa la yidhaha kelmadii fiqigu haddana inoo fasiraya macrifatu laxkaami sharciya macrifatu waa in aqoon loo yeesho waa aqoontii macrifa al axkaama sharciya axkaamtii shareecada alcilmiya alcamaliya waa khata alcamaliya waa camali alcamaliyatu ee camaliga ahayd khata madbaci axkaamtii sharciga ahayd ee alcamaliyatu camaliga ahayd camali acmaashii la sameynay salaadii soonkii tusaalayaal salaada soonka axkaamtii sharciga ahayd ee camaliga ahayd sida soonka salaada biadilatihaa waxaa macrifo loo yeelanayaa maca adiladeedii atafsiiliya adiladeedii tafsiiliga ahay waa fiqiga kaasaa leh oo fiqigu wuxuu ka shaqeeyaa axkaamta shareecada ee camaliga ah sida salaada iyo soonka ayaa aqoon loo yeelanaya iyadoo laga soo qaadanayo adiladeedii laga soo qaadanayo tafsiiliga ahay salaadu waa waajib maxaa u daliila qowluhu tacaala wa aqiimu salaa tusaale ahaa marka fiqigu waa ka waxaasi waa waajib waxaa u daliila qowluhu tacaala waana daliil tafsiiliya qofka faqiih ee fiqiga dhigaa masale kastana waa inuu macrifo u leeyahay daliilkeedana waa inuu dee een, macrifo u leeyahay ama fiqigu waa maxay macrifatu lmasaa'ili waddalaa'ili waa inaad masaladana taqaano masaladaasi way bannaan tahay waxay waxaase u daliila masaladaasi waa xaaraan waxay waxaase u daliila khamrigu waa xaaraan waxaase u daliila waxaasi waa faral waxaase u daliila waa fiqigi qofka usuuliga ahina halkaa farqi ba dee marka qofka usuuliga ahi isagu wuxuu baxtiyuu baadhaa adiladii ijmaaliga ahi adilada alkitaab walsunna walijmaac walqiyaas qowlu saxaabi ma xuja mise maaha waxaas waa caam waxaas waa khaas waxaas waa mutlaq marka qofka usuuliga ahi adiladii ijmaaliga ahayd buu baadhaa fiqihuna muxuu baadhaa adiladii tafsiiliga ahayd ayuu baadhaa marka halkaa maxaa farqi udhaxeeya alusuuli yabxath can aladila alijmaaliya waalfaqiih yabxath can aladilati atafsiiliya midna adilada tafsiiligu ka shaqeeya waa faqiiha oo dee masale kasta iyo daliilkeedii hoose hoos buu dhadhacaya waa faqiih usuuliguna waa si ijmaaliya wuxuu odhanayaa caamku cumuumkiisa lagu dhaqmaya ilaa inta la helaya wax takhsiisinaya mutlaqa calaa idlaaqihi baa loo qaadanaya ilaa intuu soo arooraya wax taqyiidinaya adiladu ijmaacu waa daliil qiyaasku waa xujatun sharciya qiyaasku si guud buu marka uga warramaya adiladii caamka ahayd ama marka saasaa loo kala saaray fiqigu waa kala W- marka halkaa uu inoo kala qaaday kelmaddii usuul iyo kelmaddii fiqhi alkhulaasa labadaa uu inoo kala qaaday alusuulu iyo alfiqha uu kala saaray labadii kelmad waayo waani dhinaca labaad dhinac kalu haddana ka eegaya waa nadarkii labaad annadar athani dhinac kalu ka istaagaya bictibaari waxaa la eegayaa kownihii inuu yahay laqaban magac lihaada alfanna almucayana fannigan gaarkaa fanniga laydhaha usuulufiqiyow maxaa tahay fa yucrafu waxaa lagu tacriifinaya ama lagu qeexaya fa yucarafu biannahu tacriifkiisu waa kan cilmun waa fanniga usuulufiqiga laydhaha waa maxay cilmun waa cilmi yubxau waxaa lagu baxhiyaa ama cilmu waa cilmi yabxau baadhaya huwa cilmigan wuxuu baadhaa can adilati alfiqhi adilada fiqiga alijmaaliya ee guud buu baadhaa qiyaasku ma xuja mise xujo maaha ijmaacu ma deliilbaa mise maaha qowlu saxaabi ma deliilbaa mise ma maaha masaa'ilkii buu baadhaya adilada fiqiga oo ijmaaliga wa kayfiyatu wuxuu kalu baadhaa qaabka sifada alistifaadatu minha adilada ijmaaliga ah qaabka looga faa'iidaysto kayfiyat listifaada caam khaas daliilkani waa caam daliilkani waa la idlaaqay daliilkani waa khaas daliilkani waa nooca kayfiyatu alistifaadatu minha waa caam waa khaas waa mutlaq waa la qayday waa mafhuum waa manduuqiisii kayfiyat listifaadati minha wa xaalu wuxuu kalu baadhaa xaaladda almustafiida mustafiidku waa qofkii mujtahidka ah qofkan dee adilada baadhaya ee deliishanaya ee mustadilka ah ee adilada raadinaya waa waa laba qof marka mustafiidku waa laba waa qofkii mujtahidka ahaa oo isagu toos buu uga qaadanaya daliilka mujtahidkuna yuu ka qaataa can waxaan u jeedaa muqalidkuna yuu ka qaataa cafan waa laba marka mustafiidku mujtahidka iyo muqalidka mujtahidkuna dee toos buu adilada uga faa'iidaystaa muqalidkuna can mujtahidku sii maraa oo dee muqalidkii qofkii mujtahidka ahaa ayuu odhanayaa ka war can mujtahidku sii qaadanaya markaa mustafiidku waa laba usuuliintu waa laba yidha mustafiidku waa qofkii mujtahidka ahaa ee caalimka ahaa ee daliilka toos uga faa'iidaysanaya kaasi waa mujtahid waxaa kaloo mujt- mustafiida almuqallidu adiladii wuu ka faa'iidaysanayaa laakiin can dariiq eesh muxuu sii marayaa wuxuu sii marayaa qofkii mujtahidkaa buu weydiinaya mustafiidku waa laba mujtahidka iyo muqalidka waa tacriifkii fanniga usuulufiqi aynu soo khulaasayno muxuu baxtiyaa adilada fiqiga ijmaaliga ayuu baxtiyaa sida kitaabka sunnaha ijmaaca qiyaaska qowlu saxaabi almasaalix almursala kuwaasu baadhaha kayfiyatu listifaadati minhaa qaabka sifada adilada looga faa'iidaysanayo sida caam khaas mutlaq muqayad nooca wa xaalulmustafiidna ayaa loola jeedaa almustafiidku waayo waa qofka mujtahidka ah iyo qofka muqallidka ah halkaana tacriifkii fanniga usuul alfiq wa faa'iidatuhu faa'iidadu leeyahay waa maxay faa'iidada usuulufiqi fannigan usuulufiqiga la ydhaaha faa'iidadiisu waa maxay atamakunu wuxuu awoodayaa tamakun wuxuu tamakunaya awood u yeelanaya min xusuuli inuu helo qudratin awood istidaaca awood buu helaya yastadiicu bihaa wuxuu kari karaa istikhraajuul axkaami sharciya axkaamtii sharciga ahayd inuu ka soo saaro min adilatiha axkaamtii shareecaduu ka soo saaraya adiladeedii calaa ususin qawaacid iyo aasaas saliimatin saxa qaaciido saxa ayuu maraya mar hadduu usuulu fiqiga hayo qawaaciddiisa hoosaa saxa ama usus saliima usus saxa xataa gabadhu fiqigiisu sax buu noqonaya mar hadduu dee usuulu fiqigaba hayaba usus wuxuu ku soconayaa dariiq saliima ama adariiq fiqigiisuu marayaa waa dariiq saxa tana waa fahanteen waa wuxuu awood u yeelanayaa istinbaadka min alaxkaam asharciya axkaamtii shareecada adiladu si fiican uga soo saaraya isagoo wax tanaaquda iyo khalad aan lahayn halkaana faa'iidadiisu waa sidaa tacriifkiisiina laba dhinac buu ka istaagay marna uu kala qaaday marna fannigii usuul fiqiga ayuu inoo tacriifiyey kaasi waa darsigii hore adarsi lawal tacriifkiisa cidda dejisayna waa alimaam shaafici ayaa dee ciddii ugu horreysay ee fannigan wax ka qorta si madax bannaan kitaabkiisa arisaala kadibna culammadu way israacraaceen ilaa casrigaa xaadirka ah dee waxbaa laga qoraa inkastoo dee asaaliibtuna ay kala duwan tahay oo sheekh kasta dee usluub gaara ayay dee uga qoraan inkastoo mar kasta wax la qoro fanigii tasiil baa dhacayo fanigii u sii jilcaya fanigii usuulu fiqiga adkaa ayaa xataa dee lasii jilciyey waata kale eh cilmiga usuulu fiqiga cilmul kalaam waxaa galay falsafad iyo kalaam baa galay dee bidco badan baa gashay walihaada culammadu ahlu sunnuhu mar kasta usuulu fiqiga waxay u qoraan calaa dariiqati ahli sunna waljamaaca iyagoo mar kasta ka ilaalinaya caqiidadii ashaacirada taana dee aad bay u gashay caqiidadii ashaacirada halkaasi waa casharkii hore addarsu thaani alaxkaam alaxkaamu axkaamta waa tacriifinayaa axkaam maxaa la ydhaha maa waa shay iqtadaahu uu keensaday khitaabu sharci khitaabkii sharcigu uu keensaday almutacalliq ee la xidhiidha biafcaali lmukalafiina afcaasha dadka la xidhiidha min dalabin wixii qofka laga rabay dalabka ahaa aw takhyiirin wixii la dooransiinayay sida mubaax oo kale takhyiirku waa mubaax waxaa ficilkiisa iyo tarkigiisu waa isku mid aw wadcin ama wixii axkaamta wadciga ahaydee la dejiyey marka waa tacriifkii axkaamta luqatan waxaa la yidhaha xukun almancu alxukmu luqatan almancu xakama waa mancinta ama dee waxaan dee waa kan qaadigu dee wax kala jare ee waxna marka manci baa la ydhaha luqatan istilaaxanna waa kan maa waa shay iqtadaahu uu keensaday waa shay uu ku tusinayo uu keensanayo khitaabu sharci khitaabkii sharcigaa keensanaya waxaasi waa waajib waxaasi waa xaaraan waxaasi waa karaaho waxaasi waa mustaxab waxaasi khitaabu sharcigaa keensanaya almutacalliqu ee la xidhiidha biafcaali lmukhalafiin khitaabka sharciga ee la xidhiidha afcaashi marka afcaalu lmukhalafiin wax allaala wixii ficil xataa dee wixii lagu dhawaaqayey wixii lisaanka lagaga dhawaaqayey wixii jawaarixda laga wada sameynay min dalabin dalabkuna wixii qofka laga rabay amarkii iyo nahyigiiba ku jira aw takhyiirina waa mubaaxii aw wadcina waa calaamadihii iyo amaaraadkii sharcigu uu dhigay ee tilmaamaya axkaamtii shareecada caddaynaysa sida sababta iyo shardiga iyo waajibka iyo maanica waa tacriifkii alaxkaam وتنقسم waxay u kala baxdaa ila takliifiyatin ahkaamtu labay u kala baxdaa ahkaam takliifiya wa wad'iyatin iyo ahkaam wad'iya law halkan u kala qayb xukunka waa sida jumhuurku qabaan ee cindil jumhuuri laakiin xanafiyadu waa saddex bay yidhaahdeen takliifiya wadciya iyo takhyiiriya waa cinda alxanafiya xanafiyadu waa saddex bay yidhaahdaan halkan culammada kale ay yidhahdaan waa laba تخييري بكترة أو مدح بناي بينا الحكم التكليفي والحكم الوضعي والحكم التخييري عند الحنفية حنفية وصدح بين هذا لكن قالوا كي جمهور وترتيب تيد الله قدنا هذا علماء بدن كذو الشيء تكليفية ووضعية والله وأنا سيدا مشهور كه هذا عنك وحا عانا سيدا فالتكليفية وحكامة التكليف قاهي الواجب المندوب ومستحب كي سنه المحرم كي حارانتا المكروه كي مكروه والمباح كي بنانا وسيدي عنك هيدي جمهور كنا مرة جمهور كنا وحل ولا جيدا مالكية شافعية يا حنابلة marka halka meelahan oo kale la marayo haddii la yidhaha jumhuurka dhisul fiqiga xanafiyadunbaa gaara xanafiyadu keligood bay socotaa oo xanafigu waa qardajeexaya isagu keligii buu nugaynay xanafiyadu laakiin jumhuurku waa maalikiyada shaaficiyada iyo xanaabilada jumhuurkaa laydhaa ha markaa usul fiqi wa cinda aljumhuuri saddexaasa u badan wa cinda alxanafiyati saddex bay u qaybiyaan falwaajibu waajibku waa kan waajibku waa maxay adaba maa waa shay amara bihi uu amray ashaaricu kitaabka iyo sunnuhu على وجه الإلسام على طريقة الإلسام واللازم إن تسميسه مركز تسمي وواجب ويصاب ولا أبال مرينيا فاعله قفك السماية امتثالا إلهي الدرادي مركو السماية أجربك هلية والنيدي امتثالا إن النيدة كوهي إلهي الدرادي ويستحق ومضنيا العقاب عذاب مضنيا تاركه قفك كتكا waa tacriifkii waajibka waa kaa waajibkii waa shay uu amray kitaabka iyo sunnuhu waana calaa sabiil waa laasim la kaalay ha ka tegin qofka sameeya imtithaalan ilaahay daraaddii ajar buu ka helaya wuxuu mudanayaa ciqaab hadduu ka tagana waa maxaa waxaa la yidhaha waajib baa la wa yusamaa waxaa ka mida magacyadiisa waxaa kaloo la yidhaahda magacyadiisa loo yaqaanaa فرضنا والله وفرض وواجب وفريضة ومقعيد ليه وحتما وحتم ولازم ومقعيد ليه أسماء ذا واجب كيلها ومقعيد واجب ليه والمندوب مندوب كوام حي وكي مستحب كاها ما هو شيء أمر به وأمر الشارع كتاب كي يصنوه وشارع عبد مركاين أمر كتاب كي يصنوه لا ميا على وجه الإلزام شيء لازم ما على سبيل الأفضل على سبيل الأفضل الأفضل سماه ساسا فضل ساسا قروح بلغنا سماه على وجهها لا معها ومن قلنا يو على وجه الإلزام شيء لازم ما الأفضل على سبيل الأفضل ويثاب ولا أبار مرينيا فاعله قفك سمايا امتثالا الهي درادي markuu sameeyo imtithaalkaas waa sharti waayo hadduu idhaahdo war iska sameeye niyadabayga muu jiray ilaahay daraadii dee markaas sawaabkiiba sawaabka iyo ciqaabku niyaday ku xidhan yihin waxaa ka mid a qawaacidda shareecada laa sawaaba walaa ciqaaba ilaa biniya sawaabka ajarka iyo ciqaabkuba niyaday ku xidhan yihin waa qawaacidda shareecada امتثالا وقيد مهمة وقيد مهمة امتثالا إلى دراد نصمه ولا يعاقب لغو عقاب مايو تاركه هتو كتغو لغو عقاب مايو ويسمى وحليل هذا مقعيديسي سنة فقهاء يوصلين ومصنونا ومستحبا ونفلا وتطوعا باب ما جاء في التطوع وكل هذا فقه وتطوعه تطوع ينفلق واسكم مقعيه اسكم مدأة tacriifkiisina waa ka walmuxaramu muxaramku waa maxay maa nahaa canhu shaaricu waa maxay muxaramku maa waa shay nahaa canhu uu diiday ashaaricu kitaabka iyo sunnuhu waa la diiday calaa sabiili calaa dariiqi ililsaami waa laasim inaad ka tagtaa mar kasta ka tag bitarki baa la isfaraya waxaa amar lagu bixi inaad ka tagto bitarki baa lagaa doonaya wayuhaabu waa la abaalmariyaa taarikuhu qofka xaaraanta ka taga imtihaalan ilaahay daraaddii markuuga tago ajar buu helaya imtihaalan waa qeyd oo dee laga maari maayo walaa yucaaqabu lagu ciqaabi maayo faaciluhu qofka ka tagana walaa yucaaqabu lama ciqaabayo faaciluhu wa yucaaqabu faaciluhu laadaas waa dheeraad waa khata madbaci wayucaaqabu waa la ciqaabi faaciluhu waa khata madbaciya kombyutarka wayucaaqabu waa la ciqaabayaa faaciluhu qofka xaaraanta ku dhaca waa la ciqaabi laadaas waa dheeraad khata madbaciya waa muxaramoo qofka faacilul muxaramku dee dembi buu sameeyo waa la ciqaabaya shareecada dembi baa u yaalla walmubaaxu shayga la baneeyey mubaaxuna waa maxay walmubaaxu mubaaxu maa laa yatacallaqu bihi maa waa shay laa yatacallaqu bihi aanu la xidhiidhin amrun amar lama xidhiidho walaa nahyu nahyina lama xidhiidho lidaatihi marka isaga la eego daatadiisa marka sidaa loo eego amar iyo nahyi kuma tacalluqo waa shay amarna kumuu soo aroorin nahyina kumuu soo aroorin lidaatihi marka isaga sidaa loo eego iyadoo dee biqadci nadar aan la eegin ma wasiila ma wasiilatun ilaa ma wasiilatun ilaa xaraamin isagoo waxyaabo ku xeeran aan la eegin marka isaga sida loo eego ade xukun laga soo saarayo mubax baa la yidhahdaa amarna kumuu soo aroori nahyina laguma hayo laakiin wuxuu meesha kelmadda lidaati waxay ka saaraysaa hadduu mubaaxi noqdo wasiilatun ilaa waa shay mubaaxa lidaatii mubaax buu yihi laakiin imika hadduu noqdo ka waran wasiilatun ilaa xaraamin dee marka waa masalo kale taas ilaa wuxuu noqday kownuhu wasiilatun ama waxaa dee fuqaadu addariica wuxuu dariica u noqday ilaa muxaramin haaliban dee marka waa masalo kale marka kelmaddan lidaati maxay saaraysaa hadduu wasiilo noqdo kale dee waa baab kale markaa kaas waa ka saaraya marka lidaati waa qeyd iyaduna lidaatihi amar iyo nahyi lama xidhiidho lidaatii weeya laakiin ka waran hadduu noqdo mubaax yatacallaqu bihi wasiilatun hadduu wasiilo noqdo ka waran dee waa masalo kale markaa taas iyad waa baab kale oo waa mubaax fii daatihi laakiin asbaxa wasiilatan dariica ilaa makruuhin fa huwa makruuh alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasi waa inoo imanaysa uu ishaari doono markaa taasi dee waa hadduu dee wasiilo noqdo dee marka waa masalo kale walmubaaxu mubaaxu maadaama wakaa calaa wasfi sifada alibaaxa sifada mubaaxa uu haysto magaca ibaaxada fa inahu laa yataratabu calayhi inta uu wasfigaa haysto ibaaxada laa yataratabu calayhi ka dhalan maayo hawaabun ajarna ka dhalan maayo walaa ciqaabun ciqaabna ka dhalan maayo waa marka inta uu haysto wasfun ibaaxa laakiin hadduu laakiin low asbaxa wasiilatan waxaa la eegaya kolba waxa uu ku gaadhsiinaya dee nadar bay taasina u baahantaho haddii la yidhaha waa wasiila ilaa makruuhin waa makruuh wasiilatun lixaraamin xaaraan buu noqonaya wasiilatun ilaa manduubin fa huwa manduubun markaa taas waa la eegaya oo dee nadar kolba waxaa almutawasilu ilayhi ayuu kolba xukunkiisu qaadanaya taasi waa masalo wixii wasiilo ah waa baab kale halkaana dee markaa wasaaisha buu ka saaray wa yusamaa waxaa la yidhaahdaa xalaalan magaca walaal xalaal wa jaa-isan labada magac xalaal wa jaa-isna waa banaan wa yajuusu fiqiga wa yubaaxu waa mubaax wa yajuusu waa bannaanye waa xalaal ee taana tacriifkii mubaaxa iyo halkaa kaga baxay waalwadciyatu axkaamtii wadciga ahayd axkaamtii wadciga ahayd wuxuu ka baxay axkaamtii takliifiga ahayd alaxkaam atakliifiya ayuu ka baxay shan buu ka dhigaya waayo mise axkaamta takliifiyadu كما الأحكام التكليفية وشن مس مس مس تضبه يا أحكام التكليفية دي مسو كدقة شن مسلح مس سجع يا شن ها وضرب تصومه وشن ها واي واي لسعة تصومه هاي خدك كبح وايه والوضعية أحكامتي وضعي هاي شن بو كدقة ها والوضعية أحكامتي وضعي هاي ما ودعه ووحا ودجيي الشارع شارع دجيي من امارات علامه لثبوت وحاسين سغنيه او انتفاء وحاس مجرو انتفاء وحاس ونفي مجرو او نفوذ وحاس فليه معاملadaas naafida tuwfulisa aw ilga muaamaladaas waa mulqaayo ama cibaadadaasi aqligaasi waa la tuuray mulqa ilqa waxa waxa de ka noqo ilqa waa wixii ka noqday nufuudkuna waxa de fulin waa ahkaam wadciya waana calaamado iyo amaaraat shaaricu dejiyey si loo garto cindahaa axkaamtii kale la xidhiidhisa si loo garto marka axkaamta wadcigu waa iska calaamado waa calaamaad waa amaaraat sharcigu dhigay وكان تعريف كده ما وضعه وشيء دغي الشارع شرعه من امارات علامه استان لثبوت وحاسي هدي وحا له لو سغن يحي او انتفاء وحاسي ما جرو او نفوذ وحاسي وا فليا او الغاء وحاسي وا ككع وعلى يدا احكام وضعيه ليدا تعريف كده وكا وحا كميدا سببتها shardigii maanica sixadii fasaadkiina waa kaynoo sheekhu waa kitaab kooban markaa yaroo kooban wa minhaa waxaa ka mid a asixatu walfasaadu kutubta waaweynada way wada keenaan asabab ashardu almaanic al way wada keeni wax allaala wixii axkaamtii wadciga ahay way wada keenaan kutubta waaweyn sheekhu labadaa qodob sixadii fasaadkii wa minhaa axkaamta wadciga waxaa ka mid a الصحة والفساد مكوبي صحة يا فساد فالصحيح الصحيح وحلا إلى ما ترتبت وشيء أي كدلتي آثار فعله مركا السمايو فعله سفاد كيسا عليه كركيس مركا الشيء وشيء فعل كيسا إساق مركا السمايو راد باك دلني عبادة كان عبادها هذا الشيء قاسي أم عقدا أم معاملات كيبا هذا بيعي وحي لك ليبسني عقدي معاملات كيبا هذا أم عبادة بها هذا وشيء مركا الله سمعيه راد باك دالني أما أثر باك دالني فعل كيس مركا وكا صحيح ما ترتبت آثار فعله عليه وشيء مركا الله سمعيه راد كيسو وكدالني شيء هدي الله سمعيه آثار بك دلنا سمين كيس عبادة كان عبادها وحلا رني عبادة دا سوى عن صحري وحكى دلنا إن أنا سوعل ما قلنا يو إعادة كسمين ما يو صلاة دا سوى عن صحري وعن صحري ذمة دي سوى بري براءة ذمة ودي الذمة دي أدوك بريبات وعن صحري مركل لك علم ميسي khalalna dee kuma imano shuruuddeedii waa wada sax waa saxiix oo talaale cibaadadaas mucaamalaadkana waa bayca saxda ee shuruuddiisii wada helay waa bayc saxa alaabtiina way fulaysaa alaabtiina wuu ku intifaacaya wuu qaadanaya hadduu dano uu hibaynaya hadduu dano cid kale uu siinaya hadduu dano uu waqfiyaya hadduu dano dee u dardaarmay axkaam bay dee gelaysa mar haddii shaygu ansaxoo aathaar baa ka dhalatay ama raad baa ka dhalanay nikaaxa waxaa ka dhalanaya dee waa sawjadiisiiba dee u noqonaysaa haddii la dhaa caqdigii nikaaxu saxbu ah nikaaxaasi guurkaasi saxbu ah maxaa ka ratibmaya intifaacii iyo dee maaragtay wadcigii iyo sawjiyadiiba ka ratibmaysa waa kaa tacriifkii saxiixo waa shay marka la sameeyo ficilkiisa aathaar baa ka dhalata ama raad baa ka dhalata wixii waana ku intifaacaya cibaadaduna way ansaxday mucaamalaadkuna dee waa ansaxaya walaa yakuunu ma noqdo ashayu shaygu ma noqdo saxiixan shaygu sax ma noqdo ilaa bitamaami shuruudii shuruuddiisu waa inay u dhan tahay waa qawaaciddii shareecada shaygu goormaa la ydhaa waa sax waa inuu shuruuddiisii wada helo horta waintifaa waa inay ka baxdo mawaanicihii mawaanicdii shayguna inay meesha ka baxdo waa qawaacidda shareecadoo shaygu sax ma noqdo ilaa shuruuddiisiina waa in wada helo mawaanicdana meesha ka baxdo salaadda tusaale ahaan bilahi salaadda waa in shuruuddeedii da la wada helo iminka salaadda haddii wakhtigeeda aanay gaadhin miya ansaxaysaa qabla dukhuuli lwaqti ka warrama salaadda iyadoo salaadda wakhtigeeda aanu gaadhin ma la tukan karaa mise ma ansaxaysa mise ma ansaxayso dee ma ansaxayso haddii shuruuddi wax ka maqan yihiin ma ansaxayso hadduu hadduu tukado isagoo satrul cawra aan samayn dee ma ansaxayso istiqbaalu lkacba isagoo kacbadiiba aan u jeesan oo yidhaahdo meye waxaan u jeesanayaa anigu meye bari bay iga haysaa xaggaasaan u jeesanayaa dee ma ansaxayso haddaanu istiqbaalu kacbo samayn ma ansaxayso shuruuddii haddaan shayga la helin ma ansaxayo waxaa kaloo la mid a takfiirki marka qofka dee la odhan waa gaal shuruud bay culammadu takfiirka u dhigin waa in shuruuddii la helo mawaanicdii takfiirkuna way meesha ka baxdo xataa tabdiica la mid a shuruuddii tabdiicana in la helo mawaanicdiisina inay de marka waa wax adag de shaygu hadduu shuruudba leeyahay waxaa la doonaya in shuruudiina la wada helo oo dee ahlu cilmiga eegaan mawaanicdan inay meesha ka baxda la doonaya haddii kale wixii la yskama xukumi karaba waa axkaamti waa xukun sharci oo waa qawaacidda fiqiga ku jirtaa shayga goorma la xukumaa waa in shuruuddii shayga la wada helo mawaanicdina wixii burinayna waa inay meesha ka baxaan mawaanicda waa qawaacidda shareecada shayga shuruuddiisa haddaan la eegin wax la yska xukumaa maba jiraan waa qaacido saxa walaa yakuunu ma noqdo shay shaygu ma noqdo saxeexan shayga lama odhan karo waa sax cibaadadaasi ama mucaamaladaas ama xukunkii sharciga ahaaba waa qaacido caamadee xukunka sharciga ah goorma la xukumaa axkaamta shareecada waa in la helo bitamaami waa inuu dhammaystiran yahay shuruudihii waintifaa waa inay ka baxdo mawaanici haddii la idhaha ixtimaal baa hal ixtimaal baa jira waxaa laga yaabaa xukunkii ma dhici karaba dee waa aragtay iminka axkaamta shareecada marka xadka la oogayo ee dee gacanta la jarayo toddoba shardi baa la shardiyaa ama dee xadka la oogaya la odhanayo baabul xuduudi shuruud bay leedahay xad gacantaa yar intaa lama jari karo ilaa shuruuddiina waa in la wada helo mawaanicdina waa ina ka baxdo wax dee iska fududi ma jiraan gacantaa yar inta marka la jarayo intaasoo shardiba fiqiga dee waa aragteen shuruud bay leedahay waa inuu waxaa wax ka xaday waa inuu sidaa tahay waa inuu an yakuuna caaqilan baaliqan an yakuuna kada shuruud bay dee leedahay shuruudda haddaan la eegin ma ansaxayo xukmu qadci lyad ma ansaxayaba haddaan shuruuddiisi la eegin de waa muhiim axkaamta shareecada xukunka sharciga isagoon shuruuddiisii la helin wax la yska xukumaa ma jiraan iska ilaali shareecada waayahay wuxuu yihi sheekhu taasina waa qaacido saxa fain faqada hadduu waayo shardan shardi hadduu waayo min ashuruudi shardi ka mida shuruudi shaygu hadduu waayo aw wujida ama waxa la helay maanicun mid diidaya min almawaanici waxyaabihii mawaanicda ahaayee shayga diidayay mawaanicdii shayga imtanacat waxaa ka baxaysaa asixatu shaygii dee ma ansaxayaba misagaa shuruuddii waxbaa maqanay waalfaasidu waa faasid waa maxay faasidku maa waa shay tacriifka faasidka faasidka maxaa la yidhaahdaa maa laa tataratabu waa waxaanay ka dhalanayn aahaaru ficlihi marka ficilkii shayga isaga la sameeyo calayhi wax aharoo ka dhalanaya raad ma laha waaba faaside maxaa ka dhalanba cibaadatan kaana cibaada ha ahaado am caqdan ama mucaamalo ha ahaado waa shay marka la sameeyo waxba aanay ka ratibmaynba ku celi baa lagu odhanaya shayga mar kale samee faasid buu ahay salaadii ku celi baycii ku celi wa kullu faasidin faasid kasta oo min alcibaadaati ka mida cibaadaadka walcuquuda mucaamalaadka bayca iyo iyo ijaarada iyo nikaaxa dee cuquud oo dhan maca nikaaxi baa ku jira haddaan la maqasho waa cuquudii xataa nikaax baa ku jira kitaabu nikaax walcuquuda baycii iyo nika abwaabtii oo dhan washuruuda iyo shuruudii fa inahu muxaramun mar haddii la yidhaha waa faasid buu ahaa waa lagu celinaya waaba muxaram oo de waaba man axdatha fii amrina shareecadii buu khilaafsay waa ku celi ila diintii buu khilaafee fa inahu muxaramun waka waa xaaraan bimacnaa waxaa iska ilaali mar kalena dib u sax faasid buu ahaa mar kale ha ku celin waad ku celinaysaa mar kale shuruuddii baad la imanaysaa waa inaad dib loo saxo shaygii faasid buu ahaa waa khalaas muxaram buu halaa lama aqbalin bande waaba xaaraan baad ku dhacdee ku celi shaygii dib baa loo saxay shuruudii waxaa samee waxaa kala samee waxaa kala samee faasid buu haddii lagu dhawa lagu celini beyci waa lagu celini oo dee alaabtii ma qaadan kara allah beycu faasid buu alaabtii soo celi weeye alaabtaad soo celini salaadii haddii la dhaa may ansixina waad ku celinaysaa mar kale adigoo dee shuruudii la imanay walfaasidu kelmadda faasid walbaadilu iyo kelmadan baadil bimacnaa waaxidin faasid kelmadda lafdigaa iyo lafdigan baadil bimacnaa waaxidin waa isku macne fuqahada iyo usuuliyiintu ilaa mooyaane alaylehe waxay kala qaadaan fil ixraami kitaabka ixraamka kitaab alxaj kitaab alixraam kitaab alxaj bay kala qaadaan iyo wanikaaxa kitaabu nikaax bay kala qaadaan labadaa baab bay kala saaraan marka fuqahada qaarna dee faasid iyo mar kastaba way ku socodsiiyaan qaarna abwaabta ayay kala saaraan faasid iyo baatil si- jumhuurku dee waxay qabaan faasid iyo baatil waa isku macne halkaana eh, saxiix iyo faasid axkaamtii wadciga ahayd wuxuu inoo sheegay sixadii iyo fasad waana kitaab yaroo dee mukhtasaro wuxuu ugu talagalay wax kooban buu ugu talagalay khulaasadu axkaamtii labuu qaybiyey alaxkaam atakliifiya shan buu ka dhigay axkaamtii takliifiga ahayd axkaamtii wadciga ahayd labun buu ka sheegay sixadii iyo fasaadkii axkaamtu waa laba alaxkaam atakliifiya iyo alaxkaam alwadciya berri baan idin weydiinaya adarsu thalith alcilmu casharka saddexaadna halkana cilmigii alcilmu alcilmu cilmiga waxaa la yidhaahdaa tacriifka cilmiga wuxuu inoo tacriifinayaa cilmiga uu inoo qeexaya idraaku shayi waa shaygii oo la gaadho fahamkii shayga la fahmaya idraaku waa fahanka calaa maa huwa calayhi siduu ahaa buu shaygu u fahmaya idraakan idraak jaasiman go-anoo qaadica shayga sidiisii ayuu u keenaya yani su-aal baa la weydiinayaa waa maxay een, hilibka geel weysada ma jebiya hadduu yidhaahdo dee hilibka geel weysada uu jebiye oo jawaabtii si saxa u kari sideeda hadduu garto uu yidhaha waxaas waa jebiyaa tusaale ahaan caqligoo suula waa maxay xukunkiisa weysada ma jebiya wuxuu yidhi caqliga hadduu suulo weysada uu jebiyaa soo dee marka waa cilmi sideediibu maslada u haya idraak waa qaad sideediibuu u keenay dee masladii marka cilmi baa la yidhaha masladii baa la weydiinaya sideediibuu u keenay Een, marka cilmi baa kaa la yidha idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraakan masalada marka sideedii buu u asiibaya fahamka hadday taariikh tahay hadday xukun tahay sideedii buu waa inay waaqicana waa inay waafaqsan tahay hadday xukunkiina waa inay waafaqsan tahay cilmi baa markaa la yidhaha masalada si qaadicana uu haya wayanqasimu wuxuu u kala baxaa ilaa daruuriyin cilmi daruuriya wa nadariyin iyo cilmi nadari labu u kala saara daruuri iyo nadari fadaruuriyu cilmiga daruuriga ahi waa maxay maa yakuunu waa shayga ahaanaya idraakulmacluumi fiihi in la fahmo la gaadho almacluumu fiihi shaygii macluum fiihiga ahaa daruuriyan si daruuri ku ku fahmaya bimacnaa dee qasab baaba ku garan karaa min gayri nadarin uma baahna inuu baa inuu nadar ku sameeyo masaladii eegu baadho nadar waa baxdigii iyo nadarkii walaa istidlaalin inuu daliilkii dalbo oo uu daliil u raadiyena uma baahnaba cilmi daruuri cadcaadu way soo baxday dee marka waa- markuu cad- markuu arko inay soo baxday waa daruuri barafku waa baarid waa cilmi daruuri annaaru dabku muxriqatun soo maa waad cilmi daruuri bay yidhahdeen markuu dee sidaa arko wuu garanaya inu wax gubaysaba cilmi daruuri barafku waa qabow dee wuu garanaya cilmi daruuri bay yidhahdeen uma baahnaba inuu yidhaahdo waan eegayaa ama maktabadaan gelaya kitaab baan ka eegaya uma baahna wanadariyu cilmiga nadariga maa waa shay yaxtaaju u baahan ilaa nadarin inuu eego masaladii nadar buu ku samaynaya wastidlaalin daliilna wuu raadinaya istidlaalku waa cilmi nadariya de waynu eego gabadhu marka la taabto lamsul mar ah weysada ma jebisaa mise ma jebiso de waa cilmi bay u baahanta inuu eego kutubtii oo yidhaa lamsul mar'a way jebisaa mee ma jebiso laba qowl baa ku jira aw laamastum unisaa aw lamastum halkaasu dee markaan dee waxay u baahan tahay nadaroo waa inuu eego waa iska tusaale maxaa la yidhaha cilmi nadari maa yaxtaaju waa shay u baahan ilaa nadarin waistidlaalin sida lamsul mar'a xukunkeedu dee waa in marka waa masalo fiqiya laba qowl baa ku jira markaa dee cilmi isaga uma baahna laba qowl baa ku jira way jebisaa oo dee aw lamastum unisaa qiraad waa qiraade macruufa aw laamastum dee jimacba mee loo jeeda oo dee mee haddii la taabto ma jebinayse ee aayadda laamastumna waxaa loola jeeda jimaaci sida ibn cabaas ku fasiray markaa dee waa nadar waa iska tusaale masaladii baa nadar u baahan inuu adiladii eego ahlu cilmiguna isku khilaafeen oo dee waa taas waa fiqi laakiin waa iska tusaaleen ujeedaa cilmi nadari baa la ydhaa waa fahamteen waxna dee waxna waa iska nadariyo wuu u baadhayaa masaladii waxna uma baahna dee u kala garanaya cadcaadu way soo baxday iyo maaragtay dabku waxbuu gubaa waa daruuri ba cilmigaa la ydhaa waa wax daruuriya kaas halkaana tacriifkii cilmiga ayuu sheekhu raximah allah addarsu raabic casharka afraad alamru halkana amarkii waa maxay amarku iyo nahyiga waa dalaalatul alfaad baa la ydhaha waa baxdi fiicanoo alfaadda iyo dalaalaadkeeda iyo waa waxaa la yidhaha dalaalaat lalfaad alfaad iyo yani dalaalaadkeedii weeye amarka nahyiga caamka khaas alamru alamru amarku qowlun waa hadal yatadamanu wuxuu keensanayaa dalabulficli ficilka samee calaa wajhi listiclaa awood sarana way ku jirtaa culuwi iyo isticlaa oo meel sare ayuu ka imanaya sayidka ayaa addoonkiisa ku odhanaya ifcal akrim adalabata ninkii sayidka ahaa ayaa addoonkiisii khaadimkiisii ku yidhi waxaad ikraamisaa ardayda waa amar bay yidhahdeen waayo min jihati listiclaa asayid ayaa ku yidhi licabdihi akrim ikraami adalabata waa amar bay yidhahdeen waayo dee culuwbuu ka yimi ninkii dee sarkaalka ahaa ayaa ciidankiisii amar siinaya o odhanaya halkaa halkaa taga waa amar baa la ydha mar hadduu jihatlisticlaa meel sare ka yimaado amar baa la ydha qowlun waa qowl yatadamanu keensanaya dalabulficli waxaa samee akrim ikraami adalabata akrim dalabata alkuliya ardayda kuliyadda ikraami dee waa amar oo dee camiidka ku odhanaya ama dee ra'iiska ku odhanaya qowlun waa qowl hadal yatadamanu keensanaya oo wax lagu dhawaaqaya laakiin dalabulficli waxaa samee calaa wajhi listiclaa wuxuu ku soo fulayaana meel jihadan bixinaysa ee dee amarka waa jiha sare ama ra-iiska ama camiidka ama naa'ibka mar haddii qofkii askarigii lagu dhaha waxaa samee ninkii jundiga ahaa ayaa ra-iiskii meesha haystay dee amar uu siiyey ninkii qaa'idka ee daabidka ah wax amar baa la ydhaa wa siyaqul amri amarka siiqooyinku leeyahay arbacun waa afar alfaada amarka lagu garta inuu amar yahay maxaa lagu garan karaa arbacun afar siiqaa lagu gartaa ficlu mri ficilka amar sida wa aqiimuu salaata bale wa aqiimuu de waa amar akrim adalabata ficil amar waa sii markaa dee waa amar laba wasmu ficlil amr ficilkii amarka isamkiisi markaa sida calaykum waa ism ficil amar markaa waa dee luqadda carabidana calaaqa la leeda kutubtii luqadda carabidoo isamka ficil amar oo dhani wuxuu faa'iideynaya amar calaykum waxay waxaa sameeye iyaa calaykum bisunnatii wa iyaakum waa muxdathaat lumuur ismu ficil amar baa lahay markaa isamkaa ficilka amar weeya walmasdaru masdarka annaa'ibu ka taagan wuxuu ka taagan yahay can ficil amr ficilkii amar halkiisuu taagin sida fadarba riqaabi fadarba waa masdar ay idribuu alriqaaba markaa waa tusaale fadarba riqaab aayaddii qur-aanka markaa fadarba riqaab waa masdar ka taagan ay idribuu alriqaab walmudaaricu ficilka mudaaric almaqruunu uu la xidhiidhsan yahay bilaamil amar laamilkii amar liyunfiq duu sacati min sacatihi liyunfiq waa ficil mudaaric oo laamkia markaa la socda liyunfiq ha bixiyo waka waa ficilka mudaaric ay la socoto laamkii amarkuu la socdo waa imisa waa imisa alfaada amarka lagu gartaa waa afar ficilkii amar isamka ficilka amar masderka ka taagan halkii ficilka amar iyo haye ficilka mudaaric ay la socoto waa alfaada amarka lagu garto wasiiqatu lamri siiqada amarku cinda alidlaaqi marka la sii daayo la idlaaqo amarka siiqadiisu taqhtadii waxay keensataa sida saxda cala saxiix aqwaasha ahlucilmiga taqhtadii waxay keentaa siiqada amarku wujuuba inuu waajib yahay alma'muuru bihi shaygaa la ysfaray amarku waajib buu faa'iideeyaa waa tadee qaacidada amarku muxuu faa'iideeyaa alamru yufiidu alwujuuba amarku waajib buu faa'iideeyaa wata la ydhaha siiqada amarku marka la idlaaqo ama amarka mutlaqa ahi wujuub buu faa'iideeyaa cinda aljumhuuri waalmubaadaratu in loo degdego bificlihi ma'muurkaa in la sameeyo fawran si degdega amarku wuxuu faa'iideeyaa fawr marka waa laba mislo amarka marka la idlaaqo muxuu faa'iideeyaa waajib buu faa'iideeyaa taasi waa masalo cala saxiixi masalada labaadna waa maxay amarka la idlaaqaa wuxuu faa'iideeyaa fawr cala saxiixi oo dee meeshii khilaaf waa kitaab mukhtasare dee cala saxiixi waa sida sheekhuna dee rajaxa shuruuxdana wuxuu ku odhanayaa madhabkaasaa raajixa amarka haddii la idlaaqo la idhaha samee waa waajib inaad samayso amarka haddii la idlaaqo la idhaha samee waa imika samee maaha saa dambe samee ama soo maanta isniin maaha arbacada samee maaha waa imika samee ninka sayidkaahi haduu addoonkiisa ku dhaa waxaa imika same imika waxaa ii samee idhab ila suuq hadduu idhaa imikaa loo jeeda alaan baa loo jeeda saacaddan taagan baa loo jeeda marka amarku fawrna waa faa'iideeyaa wujuubna waa faa'iideeyaa saasuu sheeku qabaa waana dee sida saxda waqad yakhruju waa ka baxaa alamru way dhici kartaa waa suuragale ma badna dee asalkii maaha laakiin ee asalku waa xagga hore macnaha asalku waa wujuub macnihiisa asalkii waa fawr laakiin axyaanan marmar wuu ka bixi karaa liqaraa'ina qaraa'in la socota daraaddeed waqad yakhruju way dhici kartaa waa suuragale way dhacdaa inuu ka baxo alamru amarku waa ka bixi karaa canilwujuub wuu ka bixi karaa walfawriyata wuu ka bixi karaa muxuu uga baxaa laakiin asalka lidaliilin daliil oo yaqtadii keensanaya daalika arrinka asalku laakiin waa wujuub iyo fawriyo amarka macnihiisa asalka waa wujuub amarka macnihiisa asalka waa fawriyo laakiin marmar marka dee qaraa-inta la eego iyo waxyaabaha ku xeeran macaani kale ayaa lagu xambaari karaa amarka marmar waxaa lagu xambaaraa istixbaab amarka marmar waxaa lagu xambaaraa ibaaxa amarka marmar waxaa lagu xambaaraa tahdiid amarka marmar wax dee macaani badan baa lagu xambaari karaa laakiin maxaa lagu fasirayaa qaraa-inta la eegaya qaraa-inta ku xeeran qaraa-inta hadalka la socota hadalka waxa ka horeeya hadalka waxa ka dambeeya siyaaqa iyo qaraa-intu dee waa qayb ka mida macaanida waayo waa in la eego qaraa-inu lkalaam walaxwaal wa siyaaqu lkalaam waa in la ictibaariyo halkaana amarkii aynu khulaasayno amarka amarku waa maxay tacriifi amarka waa qowl keensanaya waa wax lagu dhawaaqay waxaana uu keensanaya in sheegaa samee calaa wejhi isticlaana meel saruu ka imanaya alfaadda amarku waa imisa afar buu sheegay ficilkii amar ismu ficilka amar masderka annaa'ib can ficil amar ficilkii mudaaricay la socotay laamul amar amarka marka la idlaaqo muxuu faa'iideeyaa wujuub amarka marka la idlaaqo muxuu kaluu faa'iideeya alfawriya saasaa asala laakiin maxaa suuragala way dhici kartaa marmar inuu ka baxo waajibka ama fawriyada liqaraa'in qaraa-in keensanaysa daraaddeed alkhulaasa khulaasadina waa tan waidaa tawaqafa waidaa haddaba haddii tawaqafa intaa yar beydka kale waidaa tawaqafa hadduu ku xidhnaado ku istaago waidaa haddaba haddii tawaqafu ku xidhnaadu ku istaago ficlulma'muuri bihi shaygii la samaynayey shaygii lays amray samayntiisu calaa shayin shay kale ku xidhan tahay oo waajibkiiba wax kale nagaga xidhan kaana daalika shayu shaygaa kale wuxuu noqonayaa ma'muuran bih mid lays amray buu noqonaya fa in kaana shaygaa kale hadduu yahay waajiban shay waajiba hadduu yahay kaana daalika shayu waajiban sh- wa- shaygaa kalena waajib buu noqonaya dee marka waa in la eego oo haddii la yidhaah shaygan la yidhi samee shay kale ayuu ku xidhan yahay shaygaa kalena waajib buu noqonaya wa in kaana manduuban shaygaa laysbarayaa hadduu manduub yahay oo la idhaha manduubkaa mustaxabkaa samee kaana daalika shayu manduuban waxa uu ku xidhan yahayna manduub buu noqonaya dee tusaale ahaan shaygii waajibkahaa lagu yidhi samee ayaa wax kaaga xidhan weysadii dee waa farla inaad weyse qaadataa weysadiiba waxay kaaga xidhantahy inaad biyo raadsato oo biyo halka yaallaan suuqay dee biyo yaallaan inaad suuqa tagtaa ood biyahaa raadsataa waa waajib waayo maxaa kaaga xidhan inaad biyaha soo iibsato yaa maxaa ku xidhan dee weysadiibaa kaaga xidhan marka waa tusaale eh shay kastoo waajiba waxa uu ku xidhan yahay waajib buu noqonaya soo saa maaha dee ila waajibkiibaa kaaga xidhan be weysadii biyihiibaa kaaga xidhan saa lagu yihi halkan masaajidkeennan sunna biyo ma yaallaane waxa lagu biyo way wada baayina laakiin waxa lagu iibinaya ama waxa yaallaan suuqa suuqa tag oo soo iibso waa waajib inaad suuqa tagto ood soo iibsato waxaad ku weysaysanaysa waayo dee weysadii baa kaaga xidhanba waa fahanteen soo maa xagga sunnaha sunnahana isaguna waxa u tusaalaa maalinta jumcaha in cadar la marsadaa waa sunna dee waa waa tusaalahaan waxa lagu yihi berri waa jimce ama waagiiba ku berri waa jimce cadarna ma haysatay inaad maktabadda tagtaad cadar soo iibsataa waa maxay xukunkeedu waa sunna waayo maxaa kaaga xidhan sunnihii jumcaa kaaga xidhan de markaa suuqaa aad tegaysaad maktabadda ka soo iibinaysaa waa sunna oo waayo dee sunno kalaa kaaga xidhan addahaabu ila suuqood soo iibsata cadar yar waa sunna ajarna waad ka helaysa waayo dee sunnihii kalaa kaaga xidhanba in cadar la marsadaa waa sunna maalinta jumcaha laakiin dee cadar ma haysatay waxay ku xidhantahay inaad suuqa tagto ilow yeelo suuqaa la tegayaad soo iibsanaysaa waa sunna isagu waayo dee sunna kaaga xidhan wa in kaana hadduu yahay shaygan laysfaray manduuban shaygan amarka lagu bixiyey waa manduub kaana daalika shayu manduuban sidii in la soo iibsado diibkii iyo cadarkii oo kale waayo dee sunna kaaga xidhan shay kasta oo sunno ah iyo wixii kaaga xidhmaaba sunna isla noqonaya waa fahamtee ma shaygii waajibka ahaa iyo wixii uu kaaga xidhnaa waajibku isaguna waajib buu noqonaya markaa shaygu muxuu qaadanayaa waxan kolba wasiilo uu u noqonayo xukunkiisuu qaadanaya taana waa fahamteen alwasaa'il qaacidadii caamka ahay alwasaa'ilu lahaa axkaamu xaaraantii baa lamid haddii la idhaahdo shaygaasi haddaad samayso waxaa laga yaaba inaad xaaraan ku dhacdo dee xaaraan buu iska ilaali xaaraan buu noqonaya الدرس الخامس عشر سنوات النهي كان أي نراعينه الدرس هو عشر الخامس النهي هل كان النهي يجيب بلابي النهي النهي قول وهذا يتضمن وحو كان سنيا طلب الكف وحا كيستاك طلب الكف وحا لقاعد سنيا وحا كيستاك أمر قوى السماء كنا محالا إلى كتك آه هسمين طلب وحا لقاعد سنيا وعدسية الكف اسكيلالي وروحا هسمين calaa wajhi listiclaa'i meel saruuna uu ka imanaya nahy ama dee waxa ku siina ama dee qof kaa sarreeya amarkii ku siinaya macallinkiiba ardaygii la hadlaya aa tusaale macallinkuu kaa sarreeya ardaygii dee waa nahyi wuxuu ku yidhi waxaa ahaa ciyaari bu laa talcab waa nahyi bay yidhaahda ilaa isticlaa meel saruu ka yimi wey aa sayidkiibaa ku yidhi addoonkiisi laa takhruj waxma kuu sheegaa addoonkiisi ha bix sayidkii baa la hadlay waalidkiiba inankiisii ku yidhi habixin yaa waladii waa nahyi mar hadduu isticlaaba yahay oo qof jiha kaa sarraysa uu ka yimaado nahyi baa la ydhaa waxaa samayn waa nahyi marka bisiiqatin wuxuu ku yimaadaa siiqo iyo kelmad makhsuusatin gaara alfaad gaaruu nahyi buu leeyahay waxaa la ydhaha alfaadu nahyi waa kelmadaha nahyiga la ydhahdaa wax kasta nahyi ma haddee alfaad gaaruu leeyahay la soco wahiya waxay tahay siiqadaa uu leeyahay nahyigu almudaaricu waa ficilka mudaaric almaqruunu ay la socoto bilaa laadii annaahiyatu laadii naahiyadahay laa tafcal oka tusaale walaa taqrabu lfawaaxish wasiiqatu nahyi siiqada nahyigu cinda aliطlaaqi marka nahyiga la ilaaqe la sheega la ydhaha laa tafcal taqhtadii waxay keensanaysaa taxriima inuu xaaraan yahay almanhiyu canhu shaygaa la diiday waa xaaraan wa fasaadihi waxaa kaloo laga qaadanayaa inuu shaygaasi faasid yahay waana xaaraan waa masalo waana faasid waa masalo kale shay kastoo la diidaa waana xaaraan waa kow laba waana faasid marka laba masalo oo nahyigu muxuu keenaa taxriim buu keensanaa nahyigu muxuu kaluu keenaa fasaad buu keenaa markaa xaaladdaa nahyigu fasaad buu keenaa taasaa tafsiil ku jira oo dee u baahan si cilmiya kutubta kalena way tafsiiliyaan nahyigu fasaad ma keensadaa mise ma keensado mise waa la kala qaadqaadaya waayo marba wuxuu u noqonayaa daatalmanhiya canhu marba wuxuu u noqonayaa shay khaarij canhu marba nahyigaa axwaal mara markaa taa tafaasiisha mar kale maqaam kaleaynu ku sheegi doonaa laakiin asal ahaan nahyigu fasaad buu keenaa asal ahaan nahyigu taxriim buu keenaa intaasaad qaadanaysa goodho tafaasiil kala iman doonta waqad yakhruju waa ka baxaa annahyu way dhici kartaa nahyigu waa ka bixi karaa can itaxriimi xaaraanta wuu ka baxaa oo dee waxaa la odhan karaa halkan xaaraan maaha ilaa macaanin macaani kalea lagu xambaaraya oo ukhraa kale lidaliilin daliilo yaqtadii daalika taa keensanaysa adilo kale mar baa la odhanayaa nahyigani karaaha lagu xambaaraya nahyigani waxay waxaase lagu xambaaraya halkaana nahyigii ayuu sheekhu raximah allah raxmatan faslu wladiika yadkhulu soo gelaya fi lkhitaabi khitaabka lagu hadlayo bilmri amarka iyo wanahyi amarkan iyo nahyigan khitaabka ku soo aroora yaa soo hoos gala dadkan lala hadlaya waa ayo horta mukhaadabku waa ayo almukhaadabu waa ayo huwa kan lala hadlaya amarka iyo nahyiga la siiya almukalafu waa kii mukalafka ahaa wa huwa mukalafku albaariqu waa kii qaangaadhay alcaaqilu kuwaasaa amarkii nahyigu ku dhaca amarkan nahyigan aynu sheegnay yuu la hadlayaa almukallafu waayo mukallafku alcaaqilu albaaligu qofka caaqilka ah ee baaliqee qaangaadhay kaasaa amarkiiyo nahyigu ku socdaa marka watakliifu in laysa saaray waa isa saaritaan watakliifu in laysa saaray bilamri amar iyo wanahya amar iyo nahyi layidhi la kaalay shaamilun wuxuu koobsanayaa lilmuslimiina muslimiintana waa koobsanayaa walkufaara maca gaaladu amarkii nahyigu ay ku jiraan amarkan iyo nahyigan sharcigu bixinayo gaaladu xataa mukallafiin bay ku yihin furuucda iyo usuushaba gaalada waa laga rabaa laakiin hase ahaatee alkaafira gaalka laa yasixu minhu ka ansixi mayso ficlulma'muuri bihi shaygii lays amray inuu sameeyo salaadiiyo soonkii xaala kufrihi isagoo gaala kama ansaxayso isagoo gaala hadduu yidhaahdo waan tukanaya ama waan weysaysanaya ma ansaxayso laakiin waxaa laga rabaa salaaddii inuu la yimaado inuu soonkii la yimaado maca ashahaadateyn waxaa la odhanaya weyse qaado laakiin shahaadateynkiina ku dhawaaq salaada tuko laakiin shahaadateynkiina raaciyo iimaankii soon laakiin shahaadateynkiina la kaalay waa sida dee qofka janaabada qaba lagu odhanayo waaryaa ninkaaga janaabada qaba salaaddii tuko dee maca weyse qaado oo soo meedhana way ku jirtaa ileen saasoo kale oo waxay leeyihin fuqahadu marka la leeyahay qofka gaalkaas salaaddii faral bay ku tahay ey salaaddii tuko gaalow maca ashahaadateyn maca eesh shahaadateynkiina soo weysayso oo tuko shahaadateynkiina dee way ka horraysaa qofka iminka janaabada qaba haddaad ku tidhaha tuko dee shardi baa ka horreya ila janaabu qabaaya maxaa ka horreeya soo dahaaro qaado ila waa dee dahaarada ka horrayse dee kadibna tuko waa saasoo kale qofka muxdadka ah dee wata la ydhaha salaada tuko ay maca taqdiimi dahaara dahaaradiina dee la kaalay saasoo kale weeye marka qofka gaalka ah tuko waynu ku odhanayna maca ashahaadatayn maca taqdiimi aliimaani billah wa malaa'ikatihi iimaanna raaci baa la odhanaya ama shahaadateynkiiba ku dhawaaq weyse qaado laakiin shahaadateyinkii ku dhawaaq hadduu ina diidu shahaadateyn ku dhawaaqi waayu iska tukado ama dee isagoon shahaadateynkiiba la iman laga aqbali maayo laakiin alkaafira gaalka laa yasixu minhu ka ansixi maayo gaalka ficlu inuu sameeyo kama ansaxayso alma'muura bihi xaala kufrihi walitakliifi takliifku mawaanicun waxyaabo diidayuu leeyahay minhaa waxaa ka mida waxyaabaha diida aljahlu qofka jaahilka ah ee yidhaahda maan garanayn waa laga dulqaadaya wanisyaanu hadduu ilowbu alla waan ilowsanaa dee waa laga dul qaadaya laakiin dee wixii uu samaynaya goordhow walikraaha haddii ikhtiyaarkii laga qaado ikraahu waa qasaboo ikhtiyaarkiiba qofka waa laga qaado ha tukan baa la yidhi oo dee awood kale haddii kale waa ku dilayna dee markaa wuxuu ka dhacaya markaa waxaa la idhaha mawaanic alikraah waa qasab ikhtiyaarkiiba qofka waa laga qaada ama dee cadowbaa hela ama gaalo marka ama dee dad waxbaa qabsaday qofkii cibaadadii bay u diideen dembi ma leh nisyaankuna waa iloob waaban iloobay buu yidhi baa dee dembi ma leh jahliguna wuxuu mabaan garanaynba allah war way fiicantay dee cilmiba uma lahayn cilmiba mu jirinba dee dembi ma leh waa waxyaabaha mawaanicda takliifka diida ama qofkii cudurdaar baa la yidhi cudurdaar badha haddaad doontay waa cudurdaaro jahligu waa cudurdaar nisyaanku waa cudurdaar ikraahuna cudurdaar baa la yidhaha qofkii dee waa loo cudur marka axkaam bay leedahayoo dee salaadii ma ku celinayaa mise tafaasiishaasi fiqigana waa iska tusaalean dee goolo culammadu way tafsiiliyaan tafaasiil baa ku jirta waa si ijmaaliya addarsu saadis halkaasaynu insha allahu subxaanahu watacaala mise mise waa fursad waqti waqti miyuu ku jiraa sheekh cabdinaasir hal cashar waayo bisikaynu qabanayna addarsu saadisu casharka lixaad alcaamu halkana caamkii buu sheekhu yidhi alcaamu caamkii ila soco waa dalaalaadkii alfaada baabkii dalaalaat lalfaad baa baabkan layidha waa caamkii iyo khaaskii alcaamu caamkii buu yidhi caamku waa maxay tacriifka caamka la soco allafdu waa lafdiga almustaqriqu koobsanaya lijamiici afraadihi afraaddiisio dhan buu koobsanaya bilaa xasrin ma koobo caamku wax xasriyo koobitaana maaha haddii la ydhaha laba kun way koobanta haddii la ydhaha shan kunoo ardaya jirto dee waa macsuur marka caamku wuxuu ku fiican yahay xasrinba ma lahaba iminka haddaad tiraa kun arday baan hayaa way koobanta waa xasrin dee waa maxsuur laakiin caamku aladiina kuwii haddii la ydhaha dee lama koobi karaba marka caamku waa bilaa xasrin lama koobabisa waa lafdi almustaqriqu wuxuu koobsanayaa lijamiici dhammaan afraadihi ashkhaastoo dhan buu koobsanaya waxa magacaas ku dhaco bilaa xasrin tiro koobanna ma lahayso marka sida dee alfayn waa xasri haddaad tidhaahdo alfayn baan hayaa waa maxsuur laakiin waa caam waa ka ballaadhiya waa kaa tacriifkiisu tusaale ahaana almuslimiina almuslimaati almu'miniina waa camde aladiina kuwa alladii kii de waxbaba lama sheeginba a waa caam baa la yidhaha aladiina kuwii haddii la yidhaha awal iyo aakhir ba u koobsanay afrikii iyo aasiyaba waxoo dhanba waa wada koobsanay wa siyaquulcumuumi siiqooyinka cumuumku sabcun toddoba ayay gaadhaya alfaadda cumuumku waa toddoba maa dalla waxa ku tusay cala alcumuumi cumuumka bimaadatihi maadadiisa kelmadda asalkeeda maaddada kelmadda tilmaamaysa sida kullu kulluhum waa maaddat alcumuum caamka maaddatulcumuum sida kullun wa qaatibatun wa kaafatun alfaadda waxay idhahdaa waa waa alfaadda maaddatulcumuum ajmacuuna haddii la yidhahdo waa wada dhammaystiraysa maa dalla cala alcumuumi bimaadati sida kullun وعامة ذهب عامة العلماء ذهب إلى ذلك قاطبة العلماء مركا هو الفاظ بمادة بينا لبا وأسماء شرد أسماء شرد أسماء شرد سيدا من يما من يما يوحي لما وأسماء الاستفهام أسماء استفهام كوردن I know achieving her. وين سوى المركز واحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
waay alfaadii cumuumkaynu ku suganna sabcu waa toddoba kow waxaa ka mida maa dalla shay ku tusinaya cala alcumuumi inuu caam yahay bimaadatihi asalka maad- maadada kelmaddu ku jirto asalka maadada kelmadda ayaaba cumuum tilmaamaysa sida eh, kullun iyo alfaadii loogu talagalo waa asmaau shardi asmaadii shardiga tilmaami sida man iyo maa wa asmaa'ul istifhaami asmaada loo dejiyo istifhaamka waxay tilmaamayaan yacni man iyo maa iyo ayna alfaadii su-aasha loo dejiyo oo dhan iyaguna way tilmaamayaan caan bay faa'iideynayaan wal asmaa'ul mawsuula asmaadii mawsuulada ahay sida alladiina iyo alladii allatii dhammaan alfaadaasina cumuum bay faa'iideynayaan wanakiratu nakiradii fii siyaaqi nafyi markay dhacdo siyaaq nafyi ay dhacdo nafyi sida laa ilaaha ila allah laa waa naafi liljins ilaahana waa isimkeedii yani waxay diidaysaa uluuhiyadii oo dhan ila allahu ilaahay mooyaane nakira fii siyaaqi nafyi awi nahya nakiradu markay dhacdo siyaaqi nahyi walaa tushriku bihi shay-an shay-an nakira fii siyaaqi nahyi walaa tushriku bihi shay-an nakira fii siyaaqi annahyi cumuum bay faa'iidaysa waa marka wixii la mida waa wada isku wada nooc nakiradu mar hadday dhacdo siyaaqa nafyiga ama nahyiga awi sharda ama shardiba waxay dhacdo siyaaqu shardi aw ilistifhaam alinkaariya ama su-aal istifhaam inkaariya dhaca dhammaan cumuum bay faa'iidaysa lix walmucarafu ka lagu qeexay ka macrifo lagaga dhigay bilidaafati waa ka loo markaa idaafo laysu idaafeeyey mufradan kaana mufrad la idaafeeye ha ahaado am majmuucan ama majmuuc la idaafeeyeba ha ahaadee mufradka la idaafeeyaa cumuum buu faa'iideeya sida nicmat allaah wain tacuduu nicmat allaah nicmat allaah mufrad la idaafeeye mufradka la idaafeeyaa cumuum buu faa'iideeya jamaca la idaafeeyaana cumuum buu faa'iideeyaa walmucarafu ka lagu qeexay bial al al istiqraaqiya al aliftiyo laamti istiqraaqiyada mufradan kaana mufrad ha ahaado oo dee mufrad ha gasho ama majmuucan ama jamcaba ha gashee mar haddii aliftii iyo laamtii istiqraaqiyadii ay tahay iyaduna cumuum bay faa'iideynaysaa walcasri ina alinsaana lafii khusri ina al- yani walcasri ina alinsaana alinsaana waa istiqraaqiya oo dee alif iyo la- een, alif iyo laam baa lagi kullu linsaan wuu halaagsamaya ama waa khasaaraya ila aladiina aamanuu sifooyinkaa laga soo reebay marka alifta iyo laamta istiqraaqiyada ahi waxaana u calaamada inay istiqraaqiyo tahay halkeeda alif iyo waxaa dhici karta kelmadda kullu baa dhici karta kelmaddaa kullu hadday halkeeda dhici karto istiqraaqiya markaa noqonaysa alinsaan ay kull alinsaan bale kullu baa xataa halkaa dhici karta haddii halkeeda kullu ay dhici karto calaamadeedu istiqraaqiya markaa noqonaysa cumuum bay faa'iidaysaa istiqraaqiya wa amaa haddaba almucarafu bial alcahdiya aliftii iyo laamtii cahdiyada ahayd haddii la geliyo alifta iyo laamta cahdiyada ah xukunkeedu waa maxay fa inahu alifta iyo laamta cahdiyada ahi bixasabi almachuudi kolba waxaa la soo sheegay ee soo hormaray ayuunbuu kolba ay dee macnaheedu qaadanaya fa in kaana caaman machuud ka hore hadduu caam yahay falmucarafu kan aliftii laamta la geliyey caam weeyaa wa in kaana waxaa la xagga hore laga soo hadlay hadduu ahaa khaasan machuudka hore hadduu khaas ahaa si- yani alfaadii khaaska ahay falmucarafu kan aliftiyo laamta la geliyey khaasuu weeyaa markaa mar hadday cahdiyo tahay waxaa la eegayaa bixasabi waxa kalba xagga hore soo hormaray baa la eegayaa hadday caam tahayna cumuumnimadeeda lagu xambaaraya hadday khaas tahayna khususnimada lagu xambaaraya halkaana cahdiyadii iyada waa la tafsiilinayaa cumuum bay miyay faa'iidaysaa mise maya tafsiil baa ku jira wayajibu waa waajib alcamalu in lagu dhaqmo bicumuumi lafdi alcaami lafdigii caamka ahaa cumuumnimadiisa waa la qaadanayaa xataa yahbuta ilaa intay sugnaanayso takhsiisuhu ilaa inta la odhanayo waa la takhsiisiyey asalka shareecadu lafdigaa caamkaa la qaadanaya ilaa intay sugnaanayso in la takhsiisiyey waa qawaacidda shareecada wa idaa warada hadduu soo arooro alcaamu lafdigii caamka ahaa calaa sababin khaasin sabab gaaru ku soo arooro oo dee sabab nusuul buu leeyahy ama sabab wuruud xadiiska sabab buu ku soo arooray lafdigu waa caam alladiina kuwii laakiin sababtu dee qiso ayay leedahay oo qof bay ku soo degtay dee hebel hebel wajaba waxa waajiba alcamalu in lagu dhaqmo bicumuumihi lafdigaa caamka ah ayaynu qaadanayn ee qisadu dee qof bay ku soo degtay laakiin lafdigan caamkaa la qaadanaya ee kan iyo cid kastaaba ay soo gelayso ee dee caamka waa ee, culammadu maxay dhahaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waana dee tafsiirka mufasiriintuna aad buu sheegaan cibradu waxay tahay lafdigan caamka la ictibaarinaya la qaadanaya sababtii nusuulkii ama qisadii nusuulkii ama sababtii wuruudka ciddii ku timi xadiisku dee w- w- waxay caawinaysaa fahamkay caawinaysaa oo fahamkii aayadda ama fahamkii xadiiska dee way caawinaysaa sabab nusuulku wuxuu ku fiican yahay fahamkii aayadda caawinaysaa ama fahamkii xadiisku caawinaya laakiin lafdiga caamkaa mar kasta la hormarinaya lafdiga caamka ah ayaa dee mar kasta la hormarinaya alcibratu bicumuumi lafdi laa bi- waana sida dee jumhuurku qabaan culimmada qaar baa yidhi may waxa la ictibaariyaa sababta un waayo sababta buu ku soo degay soo maa sababtaynu qaadanay laakiin sax maaha sababta iyo lafdiga caamkaa lafdiga caamka la hormarinay sababtu wayna caawinaysaa tafsiirkii iyo fahamkii bay ka qayb qaadanaysaa dee laakiin alcibratu waana de sida jumhuurku qabaan alcibratu bicumuumi lafdi lafdigaa caamka ah baa la ictibaarinaya halkaana caamkii ee, ayaynu insha allahu tacaala ku joojin doonaa casharkaa toddobaad baynu ka qaadi doonaa wallahu subxaanahu watacaala aclam billahi tacaala tawfiiq.
intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online